wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta dalsan qodobada wararkeena ugu doorkaroonna waxaa ka mid a
midowda afrika oo war ka soo saaray heshiiskii golaha wadatashiga qaran ka gaareen doorashada soomaaliya
ciidanka dowladda oo howlgal ka dhan ah al-shabaab ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose
musharax jibriil ibraahim cabdulle oo ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka
dagaal culus oo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ku dhex maray ciidamada kenya iyo al-shabaab
madaxweynaha puntland oo sheegay inay ka go-an tahay inay dhammaan deegaanadooda ka qabtaan doorasho qof iyo cod ah
wararka dibadda warbaahinta dalsan duhurnimadan idiin haysana waxaa ka mid ah
sirdoonka ingiriiska oo ka digay haweenay basaasa ku dhex milmatay baarlamaanka shiinaha
iyo ciidamada qaramada midoobey oo qayladhaan ka soo saartay malaayiin dollar oo ka xiiran dalka afghanistaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan wanaagsan waa jimco taariikhdan waxay tilmaamaysaa afar iyo tobanka bisha koowaad ee janawari sanadkuna waa laba kun laba-iyo labaatan warkii oo dhan
gudoomiyaha guddiga midooda afrika muuse faki ayaa soo dhaweeyey heshiiska golaha wadatashiga qaran ay ka gaareen doorashada iyo wakhtiga cusub ee loo mideeyey inay kusoo dhammaato doorashada golaha shacabka war qoraal ah uu soo saaray gudoomiyaha muuse feki ayaa waxa uu ku sheegay inuu ku dhiirigelinayo golaha wadatashiga qaran go-aanka ah in doorashada golaha shacabka si xor ah oo daahfurnaana lagu soo gabagabeeyo shan iyo labaatanka februari laba kun laba iyo labaatan gudoomiyaha guddiga midooda afrika ayaa ugu baaqay hogaamiyayaasha siyaasadda soomaaliya inay isxakameeyaan oo ay horumariyaan wadahadallo siyaasadeed oo isdhexgal ah oo ku aadan xasiloonida siyaasadda muuse faki ayaa waxa uu ku celiyey mowqifka u eda uu yahay in doorashada lagu kalsoonaan karo ay ka dhacaan dalka isagoo xusay inay diyaar u yihiin sare u qaadida taageerada dhammaan dadaalada keeni kara nabadgelyo horumar iyo barwaaqada soomaaliya golaha wadatashiga qaran ayaa dhowaan ku heshiiyey in doorashada golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad lagu soo gabagabeeyo afartan maalmood oo ku egyahay shan iyo labaatanka februari laba kun labaiyo labaatan iyagoo isku raacay in lexsaxo qaladaadka ka jira iyo cabashooyinka faraha badan ee lagu soo gudbiyey
ciidanka dowladda ayaa howlgal ka dhan aha al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka siddeetan iyo afaraad guutada afar iyo tobanka oktoobar ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgal ka dhan ah al-shabaab ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee maamulka hirshabeel waa maamulka koonfur galbeed ciidanka guutada afar iyo tobanka oktoobar ayaa howlgalkaasi gaar ay uga sameeyey tuulooyinka uraay iyo degwareere oo hoostaga deegaanka janaale halkaasoo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab taliyaha ururka siddeetan iyo afaraad gaashaanle cabdulaahi maxamed nuur dool oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa u sheegay in howlgalka lagu burburiyey fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka howlgalka ay ciidamada ay sameeyeen ah dhibaatooyin lagu gaarsiiyey al-shabaab waa siduu hadalka u dheegay taliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa tilmaamay in goobaha ay tageen ciidanka lacago looga qaadi jiray dadka shacabka balse la burburiyey waa siduu hadalka oo u dhigay taliyaha oo ka hadlayay howlgalka ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa marar kala duwan sidaan oo kale waxay howlgal ka dhan ahaa al-shabaab uga fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose
weli waxaad dhegeysanaysaan warka duhurnimo ee warbaahinta dalkan markaana musharax jibriil ibraahim cabdulle oo ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka jibriil ibraahim cabdulle oo ah musharax madaxweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyey shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey muqdisho musharaxa ayaa bogaadiyey madaxda ka qayb gashay shirka golaha oo muujisay tanasul iyo dulqaad iyagoo shacabka u tiraya sidoo kale waxa uu ka hadlay musharaxa khilaafka siyaasadeed oo saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka gaar ahaan maciishada quutul duruuriga waxaana hoos u dhacay nabadgelyada dalka iyo dagaalo beeleedyo kasoo cusboonaaday gobolada dalka haddaba heshiiska laga gaaray arrimaha doorashooyinka waxa ay ahayd rajadii ugu dambeysay ee ummadda soomaaliyeed ay ka sugaysay golaha wadatashiga qaran heshiiska golaha wadatashiga qaran waxa uu soo afjaray walwalkii ummadda soomaaliyeed ka qabtay in dalka doorasho ka dhacaysa iyo in kale waxa aan ku baaqayaa in la taabageliyo heshiiska ay gaareen golaha wadatashiga qaran waana in la ilaaliyaa sharciga iyo dastuurka dalka sidoo kalena la garab istaago jiritaanka dowladnimada soomaaliyeed si dalka ay uga hirgasho doorasho daahfuran oo aan madmadow ku jirin raallina lagu wada yahay
waxa uu ahaa codka musharax jibriil ibraahim cabdulle oo ugu dambeeyey warbixintii fartuun dagaal culus oo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ku dhex maray ciidamada kenya iyo al-shabaab ayaa waxay ka soo baxayaan faahfaahino warar dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ku dhex maray ciidamada kenya oo ka tirsan howlgalka midooda afrika ee amisom iyo xubno ka tirsan al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamo ka tirsan kuwa kenya ay ku leeyihiin deegaanka qooqaani waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo saacada ay qaatay dadka deegaanka kulbiyo ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac sidoo kalena wuu jira khasaaro dagaalka ka soo gaaray labada dhinac iyo dad rayid ah sidoo kale dadka deegaanka waxay sheegeen inay cabsi ballaaran soo wajahday intii uu dagaalku u socday maadaama ay ka baqdeen qabeen inay waxyeelo ka soo gaartay dagaalka wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka kooqaani ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka kenya ee deegaankaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhigga ay ku sugan yihiin la weeraray
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo tilmaamay inay ka go-an tahay inay ka dhacdo puntland doorasho qof iyo coda madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi danne ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee toddobaadlaha ah oo maanta khamiisa ka qabsoomay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ahna caasimada maamulka kulankan oo ka qaybgalaya madaxweyne ku-xigeenka axmed cilmi cismaan karaash waxaa looga hadlayay amniga dhammaystirka nidaamka dimuqraadiyadda puntland nabadeynta colaada saaxmeygaag iyo qabashada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee dowladda federaalka puntland ayaa sheegtay inay ka go-an tahay dhammaystirka nidaamka dimuqraadiyadda puntland waxaana golaha looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa qabashada doorashada ee degmooyinka kale ee puntland doorashada qof hal iyo cod ah inay puntland ka dhacdo waa arrin dastuuri ah waana naga go-an tahay in waxaana la gaaro go-aankan kun iyo sagaal boqol sideetan iyo sagaashan iyo sideedii ilaa iyo haddana lagu tilmaamay annagana waana bilownay waana naga go-an tahay inaan dhammaan puntland ka qabano ayuu yiri madaxweyne saciid cabdulaahi dani madaxweynaha ayaa faray mas-uuliyiinta hay-ada maamulka ee ay quseyso in lagala shaqeeyo guddiga doorashooyinka dhismaha golayaasha deegaanka ee ee degmooyinka qardha ufeyn iyo eyl oo dhaqso la qabanayo sidoo kale waxaa la dardargelin doonaa qorshaha doorashada looga hirgelinayo dhammaan degmooyinka kale ee puntland
halka warkaas aad kala socotaana waa warbaahinta dalsan markaana wararka dibadda sirdoonka ingiriiska ayaa ka digay haweenay basaas ahi oo ku dhex milmatay baarlamaanka shiinaha hay-adda sirdoonka ingiriiska ee m i f ayaa bixisay digniin dhif ahi oo ku aadan haweenay basaas u ah shiinaha oo ku dhex midmilatay baarlamaanka dalkaasi si saameyn loogu yeesho siyaasadda u k waa haweeneydan oo lagu magacaabo kristaan jenge ayaa la sheegay inay xiriir qotar dheer ahi u abuurtay xisbiga talada shiinaha haya ee c b waa c c b iyo xildhibaano baarlamaanka u k ka tirsan iyo kuwa hadda rajo badan ka qaba inay ku biiraan siyaasadda u k waxaa la sheegay inay lacago ugu yaboohday siyaasiyiin reer u k ah lacagtaasi oo la sheegay inay badankeed shiinaha ka timid arrintan ayaa soo shaacbaxday kadib baaritaan dheer oo ay samaysay hay-adda m i f f sida ilo xog ogaal ahi ay u sheegeen b b c da xogayaha arrimaha gudaha britain brity betel ayaa sheegtay in ay aada ugu walaacday arrinta ahi in qof lagu ogyahay in uu shaqeeyo shiinaha uu xidhiir ceenkaas ahi la yeesho xildhibaanada sirdoonka waxa ay sheegeen in qof kasta oo xiriir la sameeyay haweenadaas haweeneydaasi ay ogaadeen xiriirka ee la lahayd xisbiga c c b islamarkaasna tahay qof horay marina ajaaniibta shiinaha
qaramada midoobey oo qayladhaan ka soo saartay malaayiin dollar oo ka xayiran dalka afghanistan xogayaha guud ee qaramada midoobey antony gateris ayaa ka dhawaajiyay in malaayiin reer afghanistan ah ay u baahan yihiin gargaar bini-aadannimo oo deg deg ah oo wax ka tara macluusha iyo dhaqaale xumida ka jirta dalkaasi xogayaha waxa uu ku booriyey beesha caalamka in qaramada midoobey ay ku maalgeliso shan bilyan oo cod bini-aadannimo ah oo wax loogu qabto dadka dalkaasi ee la ildaran macluusha antony gateris waxa uu soo jeediyey in la siiyo hantida afghanistan ee la xayiray si ayuu yidhi looga hortago burburka dhaqaale iyo baahiyaha kale ee ka jira dalka afghanistan qaramada midoobey ayaa sheegtay in siddeed dhibic todoba milyan oo reer afghanistan ah ay qarka u saaran yihiin macluusha waxaana intaa uu raaciyey inay muhiim tahay in si deg deg ah dhaqaalaha afghanistan loo geliyo dalkaasi lagana fogaado burburka uu horseedi karo faqri gaaji iyo macluul beesha caalamka waxay xayiraada hantida afghanistan ee dibadda iyagoo sidoo kale joojisay taageeradii dhaqaale iyo in laga shaqeeyo taalibaan
guudahaana warkii aad kala socoteen raadiyo haddalasan duhurnimadan waa naga intaasi wada jira alfay fartuun ayaa idinkugu waramaya xagga farsamadana cabdiwahaab ayuu ahaa haddii uu idinseegana waxaad dib kaga heli kartaan barta internetka aanu ku leenahnay ee radio dalson com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel